labada aqal ee baarlamaanka somalilan ayaa maanta ansixiyey heshiis somalilan ay la gashay imaaraadka oo oggolaanaya in dowladda imaaraadku ay saldhig milatari ka dhisato berbera madaxweynaha somalilan axmed maxamed siilaanyo oo kulanka ka qayb galay ayaa baarlamaanka ka codsaday inay ansixiyaan heshiiska kulanka heshiiska lagu ansixinayay waxaa sidoo kale ka dhacay buuq iyadoo dibadda looga saaray xildhibaano diiday heshiiska dhinaca kalena mucaaradka somalilan ayaa ku gacan saydhay heshiiskan oo sharci darra ku tilmaamay warbixintan waxaa goor dhoweed hargeysa nooga soo diray wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye
kulankan oy wada jiru fadhiyeen mudanayaasha labada aqal ee guurtada iyo wakiilada ayaa waxaa furay guddoomiyaha golaha guurtada saleebaan maxamuud aadan oo sheegay dulucda kulanku inay tahay in madaxweynuhu golayaasha ka horjeediyo ujeedada heshiiska intaa kadib madaxweyne silaanya ayaa hadal areertiisu dheereed kadib golaha la wadaagay ujeedada kulanka maanta mudanayaal mudan guddoomiye mudanayaal waxaan idiin caddaynayaa in dowladda imaaraadka carabta ay xukuumaddayda weydiisatay inay ka samaysato saldhig milatari magaalada berbera mudanayaal waxaan maanta u baahanahay inaynu kasbanno saaxiibo badan aynu isku kashanno siyaasadda dhaqaalaha nabadgelyada horumarka iyo maalgashiga dalkeenna dalkeenna dihin ee damarkiisu dushiisa jiifo haddaba ma aaminsani in mashruucan uu dhibaato iyo dhaliilo ku soo kordhinayo guud ahaan mantaqadan gaar ahaan geyiga somalilan waxaan leeyahay ragga belada dalkan iyo dadkan ka saadaalinaya waar bero kaa maqan looma yeedho mudana guddoomiye mudanayaal waxaa hortiina yaalla nuxurka heshiiska lagu asaasayo saldhigga milatari ee ka kooban shan iyo tobanka qodob kaasoo la saxiixi doono marka aada ansixisaan madaxweyne silaanya waxaa kale uu ka hadlay doorashada madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo mudana guddoomiye mudanayaal anigoo ka faa'iidaysanaya kulankan waxaan jeclaha halkan ku hambaleeya madaxweynaha cusub ee soomaaliya dhowaan dooratay mudane maxamed cabdilaahi farmaajo dowladda somalilan waxay soo dhoweynaysaa nabadda horumarka iyo dhismaha dowladnimada dalka aynu walaalaha nahay ee soomaaliyeed dowladda somalilan waxay dunida u caddaynaysaa inay tahay dal madax bannaan oo aan ka mid ahayn maamul goboleedyada ku midoobay dowladda federaalka soomaaliya waxaannu caddaynaynaa inaannu diyaaru nahay in khilaafaadka labada dal ee somalilan iyo soomaaliya lagu xaliyo wadahadal ku salaysan run iyo xaqiiqo ugu dambayn waxaan uga degayaa madaxweynaha cusub ee maamulkiisa inuu faragelin ku sameeyo midnimada iyo masiirka shacbiga somalilan intaasi kadib ayaa guddoomiyaha golaha guurtida oo guddoominayay kulankan uu sheegay in madaxweynuhu bixi karo wixii su-aala ay mudanayaashu qabaanna ay weydiin karaan xubno wasiira ah oo madasha ku sugnaa waxaana mudanayaasha loo qaybiyo waraaqa ka kooban siddeed bog kuna qoran yihiin shan iyo toban qodob oo dulucda heshiiska ah intaa kadib waxaa bilowday sawaxan iyo buuq ay mudanayaasha qaarkood ku diideen
way u sharaxeen wax walba waa la negaystay waa inay baxaan waa in la soo akhristaa heshiis la saxeexay ama yeelantee ma jiro waladeegaadabaleega heshiis baa loo baxay karo heshiis baa waa nuxur ma nuxur baa heshiisa nuxurka nuxurka buu ku leeyahay waa qayrad istori wey heshiis la kaalay inkastoo wasiirka duulista iyo hawooda oo ka mid ahaa wasiiradii goobta ku sugnaa uu hadal bilaabay haddana markii buuqu joogsan waayey ayaa guddoomiyaha golaha guurtooda amarkan bixiyey shanta nina qaylinaya ha la saaro shantaba ha la saaro waa xuseen maxamed saalax iyo laba cali askartay intaba saara ciidamada goobta jooga ayaa bilaabay inay garbaduub iyo xoog ku saaraan mudanayaasha qaarkood kuwaasoo isku dayay inay diidaan inay baxaan balse qaarkood ayaa garbaduub looga saaray golaha xildhibaan xuseen axmed ciige oo mudanayaashaasi ka mid ahaa ayaa dhulka ku dhacay waxaana goobta laga qaaday isagoo isla maqan gudoomiyaha golaha wakiilada ahna guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa markii lix mudane xoog lagaga saaray fadhiga kadib isaguna ka baxay wasiirka duulista iyo hawada farxaan aadan haybe ayaa dulucda heshiiska qaarkood goobta ka akhriyey muddada heshiisku waa shan iyo labaatan sannadood oo ka bilaabmaysa markay si rasmiya u kala saxeexdaan labada dhinac farqadda ta muddada heshiiska kadib dhammaan wixii dhismayaala iyo kaabayaal dhaqaale ah ee laga hirgeliyo madaarka iyo dekedda berbera dekedda waxay noqonaysaa hanti qaran qodobka lixaad kirada iyo faa'iidooyinka saldhigga da saldhigga militari xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxay ka bixin waxay ku bixinaysaa hab kiraa waxaa reeban in saldhiggan ay wareegsadaan cid kale oo ka baxsan kiraystaha sida ku cad farqadda sare gudoomiye saleebaan ayaa dalbaday in wasiiradu fasaxan yihiin waxaanu mudanayaasha ka dalbaday in cod loo qaado ansixinta heshiiskan waxaanu ka dhawaaqay natiijadii codbixinta soojeedintii waxaa oggolaaday boqol iyo afartan iyo afar halbaa halbaa diiday halna waa ka aamusay anna ma codaynin sidaasuu ku ansaxay geesta kale gudoomiyaha golaha wakiilada cabdiraxmaan ciro ayaa markii kulankaasi dhammaaday aan weydiiyey siday u arkaan heshiiskan ansixin ma ahayn afduub bay ahayd waad arkiisa xildhibaanada waa la leynayey saxaafadda waa la diidayey marka waxaan u arkaa inaan arrintaasi wax sharciga ka dhicina sharci darra ahayd horta heshiisba lama keenay dee buug halkan lagu soo qoray buu ahaa af soomaaliya ku qoran waad garanaysaa weliya tahay heshiiska laba dhinac maraya af ay labada wadan isla af garanayaan ama af carabi ama af ingiriis wayna ku qoraadaa gudoomiye xildhibaanada xidhan ayaad sheegtay bal arrintan nooga warran imse xildhibaan weeye
saddex xildhibaan baa la xidhay ilaa toddoba xildhibaanna waa la jirdilay dastuurku siduu sheegayo xildhibaanadu waxay leeyihin xasaanad waana markii labaad ee xukuumadda kumiye ku kacdo xildhibaanada la xidhay waa kumiyo kuma waxaa la xidhay xildhibaan cali xaaji waxaa la xidhay xildhibaan maxamed saalax waxaa la xidhay xildhibaan xuseen ismaaciil hadda waxaa lai sheegaya in la soo daayey arrintaasi waa ka digaynaa dee inay soo noqnoqoto ummaddu dee sharciga ummad ku dhaqanta weye somalilan taasay nabadda ku heshay dhinaca kale sida uu v o a u sheegay cabdinaasir qodax oo ka mida mas-uuliyiinta xisbiga ucid xisbigaasi ayaa isna sharci darro ku tilmaamay arrinta maanta ka dhacday golaha waxaa xusid mudan in jidka weyn ee horumara xarunta baarlamaanka iyo aqalka madaxtooyada la xidhay islamarkaana ilaa xalay jidadka la dhoobay ciidamada u tiro badan dhinaca kale waxaa isu soo tarayay warar maalmahan laysla dhex mariyay oo sheegayey in wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dhegta saacad cali shire uu iscasilayo kadib markii uu ka biyadiiday heshiiska maanta golahu ansixiyey hase haatee qoraal ka soo baxay wasaaraddaasi oo ku saxiixin agaasimaha guud ee wasaaraddaas ayaa lagu sheegay in warkaasi yahay waxba kama jiraan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa